reer puntland waad og tihiin cadowgu wuxuu isku dayey meelihii ugu muhiimsanaa puntland oo ahaa xeebaha aan weligood dagaalku ka dhicin ayay waxay sahansadeen si ay uga soo galaan halbowlaha puntland kadibna waxay islahaayeen iyagu sidai ay doonayeen inay puntland dhibaato gaarsiiyaan laakiin ilaahayna ma odhan shacabka puntland oo ciidamadooda kaashanaya oo iskaashanayana way diideen waxaan leeyahay marka cadowgu haddaad difaaca hore jebisay weli waxaa jira qaybo badan oo la yidhaahdo cadowga guriga kula jiifa enemy sleep at the home cadowga guriga kula jiifa dhinaciinu degan yahay guryahaad ka kirayseen shaqaad siiseen maxaayadaad kaga shaqeeyaan meheradayd kaga shaqeeyaan ka fiirsada dadka aada hoostgaraynaysaan ama aada gacanta ku haysaan waddankaaga cid kuugu maqan oo kale oo kuu difaacaysaa ma jirto china iyo america ciidan lagaaga keeni mayo idinkaa laydinka rabaa inaad gacan siisaan ciidamadiina amniga qofka idinla degan ee muslimkaa ee walaalkiina ayaan dhibaatada geysan kuma talinaya in wax la yeelo laakiin waxaan leeyahay hubiya inuu yahay kii kii ku qarxinayay ku dilayey iyo inuu yahay kii walaalka ah ahay wehelka kaasoo dhigtay inuu yahay kala hubiya dhowaan puntland oo shabaab dagaal bay la gashay waxaadna sheegtay inay ku guulaysteen maalmihii lasoo dhaafay deegaanada shabaabka taliyaan ee xeebaha midib ku yaala qeybta dhaqdhaqaaq ayaa ka socday sida la sheegay warbaahintana way ka isgaarsiintiina way jireen marka arrimahaas maxaa kala socotaa sidoo kale waxaa la sheegay inay dooniya raaceen iyo halkay aadeen loo geliyay puntland horta dee cadowgu waa waa waa daciifaaye ma dhammaado mar kasta waa jiraa cadowgaagu qaabo badan buuna u jiri u jiri karaa laakiin ciidan shabaab leeyahay oo hubaysan oo khatar ku ah puntland maanta oo puntland joogaa ma jiro marka xaqiiqada idin sheego sababtu waxa weeyaan ciidan aan isleenahay toddoba boqol iyo xoogaa bay ahaayeen ayay soo direen laba qaybood bay isku qaybiyeen qaybta ugu badan garacad bay ka degtay oo ilaa lix boqol waxay dhiman ahaa waxaan isleeyahay numberka ka noqday ama naga fakaday waa wax yar tiro aad u yar weeye intoodii kale wax dhintay iyo waxaan gacanta ku hayno weeye sidaa daraaddeed khatar ay maanta ku hayaan puntland haba yaraateen ma jirto laakiin dee haddana cadowgii waad jabisay laysuma dhigto dabcan dhaqdhaqaaq way samaynayaan ciriiri badan bay ku jiraan meelo badan baa laga ataagay way isku dayayaan inay albaabay ka baxaan helaan laakiin maantay dhaqdhaqaaqaas waanu maqlayn in meelaha laga sheegsheegay lakiin wax jira maaha dagaalku markuu socdo aan meesha joognay hameen walba waxa la dhihi jiray dooniyada soo socda iyo xagga kaga imanaya laakiin wax jira maaha mase mase dhahayna wararka la sheegayo o dhan waa been waa u tooghayna wixi ay la yimaadeen waan ka jawaabaynaa